inaan iska casiray xilkii aanu haya khaatimo ee wasaaradda arrimaha gudaha intaa inanu sheego kabacdina aan ugu baaqo dadka reer khaatimo midnimo iyo wadajir iyo horumar sidoo kale intii aan ka tirsanaa maamulka khaatimo ee aan shaqada hayay de haddaad shaqo hayso ummadu hayso dad badan kulley waad isqoonsanaysaan oo laga yaaba inaad xaaladaha midba qof adna si isu kaa tusto dadka kalena ay si isu tusto wixii qardoofa la kala gaadhay cid kastaba ha ahaadaane inaan raalligeliyo cafisna wixii aniga waxay geystay aan cafiyo wixii waxay ka tirsanayana aan cafis ka dalbanayo intaasaan kuu sheegaya
maxaa isfacashishay iscaslaadaadu waxay maraysaa xilli uu magaalada buuhood ku sugnaa madaxweynaha khaatimo labadii cisho u dambeeyey xalin aan ka guurayey uu tegay aan idhaahde maxaa ma is aragteen madaxweynaha ma u sheegtay intaysan ka tegin magaalada maxaa see waxu jiraan
waxay waxu jiraan madaxweynuhu safar buu ku maqnaa laba bilooda waxaa ii muuqatay labadaa bilood oo maqnaa iyo imaatinkiisaba inuu systemkii khaatumadu aanu ku ahayna u socotay ee nidaamkii iyo talawadaagii iyo qorshihii inuu wax badan ay isbedeleen isbedelkaa ka muuqday khaatumo darteedna ay ii soo baxday inaanan la sii shaqayn karin oo aan arrintaa sidaa kaga tago islaa shalay galabna wixii ii joogay ciidan meesha ii joogay aan kala wareegay oo aan kala baxay arrintusaa weya
wararbaa madaxweyneha haddaa is aragteen magaalada waxaa ku jirta ciidan buu qoriyey oo ciidan baa la qoriyey lix boqol askari somalilan ka soo qaatay waxaase ku jira suuqa bal is aragtee wasiirkiisa maad hayde maxaa war ka jira warka cabdikariim
cali waa mahadsantahay aad baan kaga bixinaya su-aashaada waxa weeye waxyaalaha sababay aanu ballamaha ka lahayn wixii soo kordha inaanu ka wada soconno taladeedana aanu wada yeelano laakiin ay u muuqatay taladeeda inuu madaxweynuhu uu de isku gaar yeelay ciidamadaasaa ka mid ah marka ma raba hadda inaan waxa weeye dee aan faahfaahinintaa badan ka bixiyo laakiin taladu inay noqotay tii dhexdhexaad ahayd ayna u muuqan marka aanu arkay inaan reer buuhood la ahaan dee qorshahan hadda ay baamarsan yahay marka ad waxaa diiday ciidamada laga qoriya buuhood miyaa diiday mise waxaa aad diiday in ciidamada saamigii buuhooda lahaa la siiyo bal dadka u sheeg ku dhegeysanaya aad baad umahadsan tahay waxa weeye caliyo qorshuhu wuxuu ahaa wixii wax kastaba ha noqdaa soo kordha khaatumo dee dadaal baanu ku jirnay iyo horumar wixii ummadda danteeda inaanu marka hore annagu ka tashanno inaanu wixii macquula ummadda usoo bandhigno in wixii nabadda iyo horumarka deegaanka aanu ka shaqayno guud ahaanba deegaamada khaatumo laakiin waxa weeye hadda waxay u muuqatay arrin ah inaan ay buuhood leh khaatuma ay maaragtay ay u aragtay cadowgeeda koobaad reer buuhood leh marka dee afraad awlba iyo dad shaksiyaad ahoo laga yaabo in la ishayay oo siyaasadda laysku hayay way jirta iyo nidaamka laakiin waxa weeye hadda inay arrintu sidii ka duwan tahay markaan arkay inay sidii ka duwan tahay aniga ay raaligelin weyda inaan hawshaa sii wado
cabdikariim wasiirka arrimaha gudaad ahayd heshiiskii caalimad ka qayb gashay kuwii dibadda ka dhacay qaarkood waad ka qayb gashay waxaasoo dhan maxay kula muuqdeen maantana waxaad leedahay waa iscasilay maxay waxaasoo dhan qaab khaldama ku socdeen oo hogaankii qaab khaldamad waxa u seexdeen heshiiskii silaayo cali khaliifa ugu dambeeya caynaba ka dhacay muuse biixi bal arrintiisii haye ku dambeysay xamiidiin ogolaaday bal dadka u sheeg
cali aad baad umahadsan tahay wadahadalkii iyo geedi socodka khaatimo o dhan horey baan hadalka ugu daray labada bilood ee dambe ee hadda madaxweynuhu safarka ku maqnaa ayaa isbedel jira wixii hore wax laisla ogyahay iyo nidaam iyo qorsho sax bay ahaayeen laakiin labadan biloodoo dambe taladu dadka reer khaatimo ma dhex olin oo kama dhexayn marka arrintaa dambe weeye arrintaa keentay inaan iska casilo dadka u sheeg maxaa isbedelay labada bilood maxaa isbedelay u sheeg labadan bilood waxaa isbedelay War noo sheeg, haa, labadan ee.
bilood waxaa isbedelay waxaa weeye guud ahaanba taladii dadka ka dhexaysay inuu isku koobay madaxweynuhu wasan tahay reer buuhoodle waxaan leeyahay eh, reer buuhoodle midnimo iyo waxaan isku ognahay wada jir iyo sidii aynu taladeenna u wada jirnay eh, inaynu inagu wixii danteenna ah si gaar ah iyadoo talada guud looga leeyahay gaar ahaan magaalada iyo taladeeda iyo qorshaheeda iyo dadkeedu ay ka tashadaan cidda wax la sheer garaynayaan iyo nidaamkeedana ay diyaar u ahaadaan